dhammaan shacbiga reer somalilan ee degmada burco waxaan ugu baaqayaa baaq nabadeed shaqaqooyin baa ka dhacay shalayto magaalada burco gudaheeda markaa dhammaan shacbiga gaar ahaan dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa in nabadgelyada wada ilaashano nabadgelyaday danteena ku jirta qarannimadeena ku jirta degenaanshadeena ku jirta dowladnimadeena ku jirta nabadgelyada marka shaqaaqadaas in lasoo afjaro oo nabadda lasoo celiyo oo degenaanshaha lasoo celiyo ayaa dhammaan shacbiga gaar ahaan dhalinyarada usii baaqayaa waxaan ilaahay uga barayaa muwaadiniintii geeriyootay in ilaahay jannadii ka waraabiyo dambigoodana dhaafo innagana dhammaanteen iyo ehelkoodna samariyiiman ka siiyo intii dhaawacantayna waxaa laga goraya inu caafimaad siiyo xukuumadda somaliland waxaa soo jeedinayaa wixii cabashooyinka dhaliyey in wax laga qabto haddii ilahay ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu